ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye rabbi ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
ardayda jaamacadaha soomaaliya ka soo baxda ayaan helin fursado shaqo arrintan ayaa loo sababeeyey fursadaha shaqo ee waddanka ka jira oo yar iyo aqoonta ardayda soo qalinjibisay barato oo aan islahayn kuliyadaha maamulka xisaabaadka ganacsiga caafimaadka dadweynaha iyo kuwa dhinaca fanka ah ayaana u badan kuway ka soo baxaan sanadkii tegey kii waxaa saddex iyo toban gobol oo waddanka ah jaamacadaha ku yaala ka soo qalinjibiyey arday gaaraysa kow iyo toban kun iyo shan boqol soddon iyo lix jaamacadood waxaana shaqo ka helay oo keliya saddex kun oo badidooda u shaqogalay goobaha ganacsiga ee gaarka loo leeyahay sida dukaamada alaabooyinka kala duwan lagu iibiyo tanoo aan la xiriirin aqoontii ay barteen daraasad ay samaysay hay-adda waxbarashada ee iftin oo xarunteedu tahay muqdisho ayaana ku samaysay baaris la xiriirta arrintan cabdulaahi maxamed xasan balaag oo ah guddoomiyaha iftin foundation wuxuu reediyo ergo u sheegay in ardaydaasi qalinjibisay kuwa ka shaqaynaya yihiin kuwo ganacsiyo qaraabadoodu leedahay ka howlgalay tirada guud suuqii shaqada oo aadka u yar tirada faraha badan ardayda soo qalinjibinaysa marka fursadan waxay noo abuurtay inaan hay-adaha dawliga ah iyo kuwa gaarka ah ee fursadaha shaqada bixiya inaan xogtaan la wadaagno si ay ayaguna uga fikiraan bal colayskan dhallinyarada haysta wax ma laga yareen karaa haddii shalay shirkadihii ganacsatada ama qaarkood ay ku fikirayeen inaysan sanadkii waxba aysan qaadanin inay hadda ku fikiraan in sanadkii ay dad qaataan si fursadahan ama coleysyada jira ay maaragtay dhinac uga buuxiyaan kuwaasoo ayaguna shaqaale aada u xoog badan haya laakiin ilaa hadda inkastoo aan isku howlnay si aan u ogaan karno tirakoob ama loo heli karo ama qiyaas xataa loo heli karo ardayda soomaaliyeed ee shaqo gashay sanadkii aan soo dhaafnay laakiin ilaa hadda weli ma jirto lakiin qiyaasta aan bixinayn waxay tahay kow iyo tobankaas kun inaysan boqolkiiba labaatan shaqo ka helin hataa marar qaarkood la dhihi karo ay ka hooseysa wuxuu cabdulaahi sheegay inaanay jirin boosas joogto ah oo ka bannaanaada dowladda ardayda dowladda u shaqo gashana ay aada u kooban yihiin wuxuu xusay inta dowladda gashay iyaduna aanay hayn tiro sax ah balse lagu shaqaalaysiiyey garab ama taageero ay ka heleen xubno ehelkooda ah oo dowladda ku jira iyadoo aysan jirin arday ka soo qalinjibisa dhinacyada beeraha kalluumaysiga xoolaha deegaanka iyo dhinacyada kale ee xirfadda farsamada gacanta ee ay ka mid yihiin korontada makaanikada dhismaha alxanka iyo samaynta alaabooyinka oo ah fursadaha shaqo ee ugu badan ee waddanka yaal waddanka intiisa badan kama jiraan iskuulladii farsamada gacanta lagu baranayey ardayduna markay ku biirayaan jaamacadaha ma helaan wax la talin ah ama qorshe uga degsan maadaday rabaan inay bartaan maxamed cusmaan oo ah maamulka jaamacadda geeska afrika ee muqdisho ayaa reediyo erga u sheegay in aanay lahayn kuliyado lagu barto injineeriyadda iyo laamo kuliyadeed oo lagu dhigto farsamada gacanta waxaana sababta uu ku sheegay dhallinyarada oo aan aad u danaynayn qaybahaas balse wuxuu xusay ka jaamacad ahaan inay qorsheynayaan sanad dugsiyeedkan inay kusoo kordhiyaan qayb farsamada gacanta ah wuxuu intaasi ku daray in ardayda markay imaanayaan jaamacadaha aysan soo samayn wax baaritaana oo la xiriira waxa qofku uu ku wacan yahay ama uu doonayo inuu ku howlgalo sidoo kale baahiyaha suuqyada yaala ayaana iyaduna ah kuwa aanay ka warqabin ardayda doonaysa in ay jaamacadaha ku biiraan ardada jaamacadda waxay u badan yihiin kuliyado gooni ah sida kuliyadda maamulka iyo maareynta dhaqaalaha kuliyadda cilmiga kombyuutarka iyo kuliyadaha caafimaadka qayb ka mid ah sida nersinka iyo laboratoryga kuliyadihii kaleoo muhiimka u ahaa siiba waddankeena ardada ma doortaan oo waxay fiirinayaan ardadii kaleoo ka horeysay waxa ay barteen ayay ku dayanayeen macnaha laakiin soomaaliya waxaa loogu baahan yahay in xoogga la saaro kuliyadda beeraha kuliyadda xoolaha iyo injineerinka naftirkeeda waa u baahannahay dhaqaatiir badan waa loo baahan yahay iyo farsamooyinka gacanta iyo waxyaabo badan oo u baahan in dhaqaale laga sameeyo waddankan dhaqaalihiisa kor loogu qaado kuliyadahaasna ardayda xoogga ma saaraan sababaha keenayana waxaa waay ardada ma helaan ama ma baaraan ama ma la siiyo warbixin oo ku saabsan kuliyadaha iskuulka markay kasoo baxaan toos iyagoo aan dad la tashanin waxay doortaan kuliyadihii kale oo borodhagtigoodii hore suuqu u yaalay oo suuqa ay buuxaan dad badan oo kasoo qalinjibiyey oo weliba shaqo la-aane cabdifitaax axmed wuxuu ka mid yahay ardaydii sanadkii kii ka qalin jebiyey jaamacadda soomaaliya ee muqdisho kuliyadda xisaabaadka hadda wax shaqo ah ma hayo wuxuu u sheegay radio ergo in saaxiibadiis oo ay isla qalin jebiyeen oo tiradoodu dhammayd boqol iyo laba arday keliya ay saddex ka mid a shaqo ka heleen dowladda runahaantani waayeen anigu waxaan qalin jabiyey laba kun iyo toban iyo toddobadii ilaa haddana macnaha wax shaqa macnaha ma haylin wax shaqa la-aan aan ka ahay magaalkan aniga keligay xataa ma ahan aanan aad iyo aad u badanahay aniga fasalkay keliya wuxuu ahaay ilaa boqol iyo dhowr adiga waxaan hadda wax shaqa ka helay waxaa ka jiro in adiga afar ilaa iyo saddex qofood miyaama aqaan oo xagga dowladda xaggeeda wax ka helay dadkaasoo weliba oo qaraabanimo ku heleen dabcan sida macnaha ayaga qaraabadooda riyahayeen inta shaqana magaalada kuley hadda rajada muxamo waa iska rajaynaynaa inay helno laakiin weli wax ilaa hadda wax macnaha oo rajo ah ma hayno
madaxa iftin wuxuu sheegay in kuliyadaha ay baaritaanka ku sameeyeen ay bixiyaan culumta ganacsiga xisaabaadka umulusanimada iyo maamulka guud iyadoo tirada ardayda sanadkii tegay soo baxdayna sagaal kun iyo shan boqol ka mid ahay ay ka soo baxeen kuliyadahan kor ku soo sheegnay iyadoo tirada gabdhuhuna ay gaarayeen saddex kun iyo siddeed boqol iyo saddex taas oo iyana u dhiganta soddon iyo afar boqolkiiba iyadoo kuliyadaha gabdhuhu bartaan ay tahay caafimaadka dadweynaha umulusanimada iyo maamulka daraasaddan oo siddeed bilood la waday ayaa kula talisay waalidiinta iyo ardaydaba inay sameeyaan la tashi inta aysan gelin jaamacadaha ayna baaris ku sameeyaan suuqa ganacsiga ee waddanka ka jira sidoo kale maamulka dowladda iyo shirkadaha ganacsiga ayay kula taliyeen inay la yimaadaan qorshe shaqo abuur oo isu dheelitiri kara ardayda badan ee soo baxaysa iyo shaqola'aanta jirta jaamacadda soomaaliya oo muqdisho ku taala waxaa ka qalin jebisay arday sanadkii tegey shaqola'aanta ayaa ah dhibaato haysata dhallinyarada soomaaliyeed taasoo ku qasabta inay tahriibaan oo naftooda ay u bareeraan inay khatar geliyaan si ay u gaaraan wadamada yurub iyo kuwa khaliijka ah munasar maxamed cabdi radio ergo muqdisho
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weeye ergo ha noo soo ergooso hana naga ergooso allahayow hayeel midda noo ergooso indhaha caalamkana aasus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa